Maamulka degmada Xingalol oo kaashanaya bulshada degmadaasi ayaa bilaabay olole nadaafadeed iyo furista wadooyinka magaaladaasi ololahan ayaa waxaa laga bilaabay wadooyinka waaweyn iyada oo laga qaadaya qashinka islamarkaana laga guraya geedaha kasoo baxay hareeraha wadooyinka ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Xingalol iyo bulshada ku nool magaaladaasi gudoomiyaha degmada xingalol mustafa axmed ciidiida iyo guddiga loo xil saaray ololaha nadaafadeed iyo wada furista wadooyinka degmada xingalol ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey muhiimada ololahan waxaan joognaa saaka goob ay ka socoto shaqadii oo ka mid a xaafadaha degmada xingalool runtii sidaad ujeedaan shaqadu waxay u socotaa si wanaagsan waxaa laga shaqaynayaa guud ahaan xaafadaha degmada xingalool oo kala duwan shanta xaafadood ee magaalada waxaa muddooyinka u dambeeyey muddo haddeer gaaraysa laba bilood waxaa magaalada ka socotay furista wadooyinka degmada xingalool runtii waxaa lasoo furay wadooyin waaweyn iyo xaafadaha qayb baa lasoo dhameeyey waxaana la furay wadooyin waaweyn oo ka mid a wadooyinka degmada xingalool haddeerna waxaa lagu jiraa bartamaha xaafadaha degmada xingalool qayb waa soo dhammaatay qaybna waxay maraysaa gebogebo runtii shaqadaasi waxay ahayd shaqo ballaarhan oo baaxad leh sida aad u jeedaan dadku waxa weeye xaafadaha degan oo kala duwan oo ay ugu horeeyaan maamulka magaalada iyo gudiyada xaafadaha iyo bulshada xaafadaha waxaa si wada jira looga shaqaynayaa furista wadooyinka iyadoo ay hogaaminayso dowladda hoose ee degmada xingalool iyo gudiyada xaafadaha runtii shaqadaasi shaqo ballaarhan bay ahayd haddana waxay kusii dhowdahay meel gebageba ah waana lagu wadi doonaa ilaa iyo inta maaragtay xaafadaha degmada xingalol dhammaantooda ay yeelan doonaan wadooyin waaweyn oo laysu furi doono ujeeddada laga leeyahay in la furo wadooyinka waxa weeye in magaaladu ay yeelato wadooyin waaweyn runtii dhul badan oo aan weligood la marin baa markii la furo wax ka soo baxay wadooyin waaweyn oo waxa weeye ay maaragtay aad iyo aad u qurux badan marka haddana waxaan rajeynaynaa shaqadaas inay halka kasii socoto in waxa weeye bulshada degmada xingalol isku tashiga ay bilaabeen ay waxa weeye halka kasii wadaan runtii uga mahad celinaynaa sidoo kale waxaa maaragtay hogaankeeda iyo wadideeda leh gudiyada xaafadaha oo ka shaqaynaya waxyaalaha caqabadaha baa jira oo runtii shaqada maaragtay naga haysta oo ay ka mid tahay maaragtay qalab la'aan shaqooyinkan oo kale waa shaqooyinkii ay qaban lahaayeen dee qalabka lagu qaban lahaa cagafta oo kale lagu qaban lahaa wadooyinka lagu furi lahaa marka dadku maadaama markaan weynay maaragtay cagaftii iyo maaragtay wixii naga caawin lahaa waxay noqotay inaan maaragtay annagu gacantayda aan isticmaallo shacabka iyo maamulka iyo gudiyada xaafadooda iska kaashadaan runtii hadda meel fiican bay maraysaa ololahan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta isku socodka bulshada degmada xingalool iyo deegaanada hoos yimaada